habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo jimco ah bisha sebteembar waa saddex iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idii daabihinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah sida loo xagjireeyo dhallinyarada soomaalida ee ku biira ururada daacish iyo al-shabaab
ninka ugu badan ee la dhegaysan jiray wuxuu ahaa anwar awlaaki anwar awlaaki waa nin maraykana ninkaasi afkoodu yaqaana carruurta afkoodu ku hadlaa inta badan wuxuu ka dhisi jiray xagga ruuxiga hoose oo si khaldan uga dhisi jiray ruuxdii hoose annagu haddaanu ka dhisi weyno qasiidooyinkeenna iyo waxeenna iyo sheekooyinkeenna iyo culummadeenna iyo waxay noo soo waxeeyeen iyo nationalism iyo daljecel iyo haddaanu ku dhisi weyno nin baa ka dhisanaya xagga hoosoo
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay oo madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruutu uu ka jeediyey khudbad ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
habeenkii saddexaad oo magaalada charlotte ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo toogashada booliska ee nin african americana ayaa badankood waxay ahaayeen kuwo si nabadeed u dhacay boqolaal qof oo dibadbaxayaal ah ayaa iska indhotiray bando saq dhexe bilaabanayay oo magaalada lagu soo rogay waxaana ay socdeen ilaa aroornimadii subaxnimada jimcada maanta ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan wax qorsho ah ka lahayn inay si qasaba ku hirgeliyaan bandooga haddii bannaanbaxyadu ay yihiin kuwo nabadeed muuqaallo ay baahiyeen telefishinada qaar ayaa muujinayay qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo ayagoo dhoola caddeynaya gacan qaadayay ciidamada ilaalada qaranka gudoomiyaha gobolka north carolina bat macrory oo horey u ahaan jiray duqa magaalada charlotte ayaa goor sii horreysay soo rogay xaalad deg deg ah waxaana uu sheegay in booliisku ay xiri doonaan kuwa sharciga jebinaya weerarada cirka ee duulaanka ku ah xarumaha ay jabhaduhu haystaan ee waqooyiga waddanka syriya ee xalab ayaa aada u sii kordhaya hay-adda xarunteedu tahay waddanka ingiriiska ee dhowrista xuquuqul insaanka waddanka syriya waxa ay sheegtay in soddon duulaan ay dhaceen kuwaasoo bilowday habeenkii khamiistii ilaa aruurnimada maanta oo jimco ahayd hay-adda difaaca shacabka syriya oo ah hay-ad dhexdhexaadna waxa ay tilmaamtay in la duqeeyo laba ka mid ah daarahooda ciidamada maraykanka iyo sirdoonkooduba waxa isweydiinayaan in waddanka ruushka uu isagu doonayo in rabitaankiisu lagu shaqeeyo gudaha waddanka syriya waxaana moosku ay ku eedeeyeen suurtagalnimada bini-aadinimo xumida meesha ka alowsan eedeynta ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada syriya ay khamiistii ku dhawaaqeen howlgallo cusub ay dib ugu qabsanayeen magaalada xalab taas oo ay burburinayso heshiiskii xabad joojinta ahaa ee lagu talagalay in gargaar deg deg ah lagu gaarsiiyo dadka uu dagaalku saameeyey ee waddankaasi ku dhaqan ruushku waxa ay ku badelanayaan arikaasi sharafkooda haddii ay sii wadaan dagaalada waxaana la doonaya in dhinacyadu ay wadaxaajood ka galaan sidii xabad joojintu loo sii xoojin lahaa
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa la filayaa in maanta uu codka diidmada qayaxan ee vitoga u adeegsado sharci u ogolaanaya dadkii ka badbaaday iyo ehelada dadkii ku dhintay weerarkii kooiyo tobankii sebteembar in ay maxkamad la koraan dowladda sacuudiga obama ayaa sheegay in sharcigan uu keeni doono in dadka maraykanka ah ee dibadda ku nool ay galaan halis dhinaca sharciga ah afhayeenka aqalka cad ee maraykanka john ernest ayaa waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in sharcigan uu yahay mid aada u xun kongareeska maraykanka ayaa la filayaa inuu isku dayo inuu baabi'iyo diidmada madaxweynaha taasi u baahnaan doonta in saddex meelood laba meel ay sharcidejiyaasha u codeeyaan xukuumadda sacuudi arabiya waxa ay beenisay inay wax lug ah ku lahayd weeraradii argagixiso ee dalka maraykanka ka dhacay kooiyo tobankii sebteembar ee sanadkii laba kun kooiyo toban
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosadi kaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal habeen wanaagsan jimco wanaagsan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan idiin soo gudbinaynaa oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ku dhaqan ee qaarkood ku biiraya ururada xagjirka waana qaybtii labaad waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
kusoo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa igala qaybgelaya sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatul islaam doktor axmed maxamed yuusuf oo ka shaqeeya xanuunnada dabiibka maskaxda iyo dhimirka caasho qaasim oo ka shaqaysa arrimaha bulshada iyo maxkamadaha iyo cabdirasaaq biixi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida islamarkaana wiil uu abti u yahay uu u safray soomaaliya halkaasna uu ku dhintay dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka minnesota waxaa kaloo aan barnaamijka ku waraystay yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ah aabbaha sakariye yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ka mid ah lix dhallinyaro ah oo qirata inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish haatanna ku jira xabsi ku yaalla gobolka minnesota oo ay ku sugayaan xukun waxaan ku bilaabayaa qayb ka mid a waraysigii aan la yeeshay yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ku saabsan doorka internetku ka qaadato in ururada xagjirku ay soo jiitaan dhallinyarada meeshan waxaa jira dagaal socda jihaad keyboarda jira keyboardka naftiisaaba hawl socdaa fadhi kudirar baa naqaanaa kana waa dirar kale oo keyboard ka socota marka horta waa wax badan oo isku hoos jira waxaan keyboardka ka u dambeeya u noqonaya iyo iyo sheekhan weyne meesha fadhiya sheekh google la yiraahdo imaam weyn baa jira moogta kuwaasi waa kuwa u dambeeya noqonaya waxaa ugu horeeya horta cunugu halkanuu ku dhashay halkanuu ku koray masiibadana xagee uga timid marka isagu marka u dambeysa keyboardka iyo waxaa ha aado meeshan saanu ognahay magaaladan annagu markaanu joogno kaniisadaanu ka tukan jira masaajid ma lahayn ilaa haddana masaajid ma lahayn wax masaajida ma jiraan magaaladan anigu anigu anigu fikirkayga saa aaminsan masaajida ma leh waxaa jira hal masaajid miya mise laba masaajid oo oo masaajid ah baa jira karameel faaruuq abubakar masaajida maaha anigu saan aaminsanahay meeshan hadduu masjid yahay anigu masjid saan u aqaano waa anigu diintaydiiy saan kusoo koraya dhaqankayga iyo sida muslimku yahay masaajidka waxaan u aqaanaa masaajid la dhiso oo waqaf ah oo la yidhaahdo waa masjid oo furaha halkaa qofkii dhisay intuu dhigo albaabka ka baxo meeshani waa community centers waa n g o waxaa la yidhaahdaa abubakar islamic center daar faaruuq islamic center waa center masaajid maaha centerku waa somali confederation community oo kale waa center waa n g o five o c three buu leeyahay charity buu qaataa waa non profit organization masjid ma noqon karo okay meesha meelaha soomaali baa iibsatay soomaali markay iibsatay dhulkaas oo lacag laga bixiyay kharasha oo ciiddaa ka badan meeshii board bay leedahay howl bay leedahay wax waa sidii sidii organisation oo kale waxbay waa fiican tahay laakiinse meeshii waa inay noqotaa meel wixii loogu talagalay lagu qabto waa in caruurtii fasaxay u leedahay waa in dadkii waxaa loo dhisay oo dadku u dhisteen in caruurta lagu badbaadiyo marka in fact lacagta la gurayana waxaa la dhahaa caruurtiinaan badbaadinayna dadkeenaan badbaadinayna dhaqankan ku celinayna diintan ku celinayna okay meeshaas marka caruurtu gasho ciyaalkan arkaysid saanu u sheegnay waa caruur maskax furan oo waxaysan hadday wax arkaan ay qoonsadaan wixii waa ka hadlaa annaga dadkan waaweyn ee meelaha jooga ma ogolin inna lala hadlo ma criticize ma ogolin anaa ku iri anaa iri maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan bedil waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaan ummada soo taagnayd baanu taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticize garaysid afkaa ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurtaa kaa baabacas caruurtaa ku dhimanaysa cunugaa zakariya wuxuu xiran yahay wadaadada caayi jirtay waxaa caayi jirtay waxaa waxin jirtay okay haddaad runta caddaysid ilbaa ilbaa ilbaa kula tegasoo naafaad noqonaysaayo balaaya masiibaa kugu dhacaysa naaraad gelaysaa haddaad la hadasho meeshan wax miyaahan diintun qur-aankan iyo diintan aanu rumaysannahay miyaanan abuusin markaa oo qur-aanku wuxuu ku leeyahay ulil albaab iyo ulal cilmi iyo dadka fakera iyo dadka qur-aanka naftiisa qisas wuxuu ku siinayaa examples wadaraba allahu mathalan markuu leeyahay examples buu ku siinayaa waa feker nina halkan fekerkiibuu kuu diidayaa inaad hadashid buu ku oranayaa wallaahi carruurtoo dhan baa kaa baaba'aso afkaa ku qalloocsanaysa marka waa monopoly dad isu tegay oo aan ogolayn dadka kale inay fekeraan oo maskaxdooda furaan caruurtii markaa haddii ay intaas ka waayeen communitigoodii community kale wax ka raadsanaya meesha ay isugu tegi jiraan iyo baarkaha ay isugu tagaan iyo meelaha dadka carabtu leeyihiin ay isugu tagaan ummado kalaa jooga caruurtan u danayn maayaan ka nixi maayaan fikri ay aaminsan yihiin ay u dhiibayaan waayahay n waa ha- hadal dheer buu ahaa laakiin dhammaantiin waxaan rabaa inaan idiin imaado dakhtarka intaana sii dayninna aan fursad siiyo laakiin bal aan ku horeeyo mar kale sheekh axmed taajir kabacdina doctor axmed waan ku imanaya
haarun waxaad armoodaa walaalka yar oo xoogaa yar wuu ka cadsan yahay oo xaaladda moodaa inuu soo gocaanhayo waxaan rabaa inaan caddeeyo halka hoosta ka xariiqo horta sharciyan masjidku goob waa goob ama waa meel loo asteemeeyey ama loo calaamadeeyey in cibaadada lagu tukado ay salaada horeyso oo baytullahi lagu magacaabo xukunkeedu marka wuxuu noqonayaa masaajid ama iijaar ha noqdo ama ha la gado marka hadda xarumaha walaalkeen uu sheegay waa wada masaajid nacam qaabka u niqeynaya cimaar iyo dhismayaalkii waaweynaa qaabkii uma dhisno laakiin waa masaajid waxaan isleehay ilaahay fadligii kasakow dadkeena soo qaxay oo inagu soo yaacanay oo nooc kasta inagu aa wadanka soo galay waxaan isleehay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaarat alcuqaaf wasaarad dhan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaarad dhan iyagoo shacbigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan waxaan isleeyahay waxay mudan yihiin duco waa bashar dhacdhac waa ka dhici karaya oo ma nadiifanaya boqol kiiba boqol laakiin waxaan isleeyahay waana masaajid shaqadii wasaarat alawqaaf bay hayaan boqolaal xaafidiinay soo saareen boqolaal ducaday soo saareen boqolaal tareenka ka dhacay bay soo celiyeen laakiin waa bashar marnaba ma dhahirya boqol kiiba boqol wajazakum allah waa waa gartay ka waran sheekh axmed tan uu leeyahay eh, haddii aad hadal ku celisid wadaadadoo kale waxaa lagu leeyahay afkaa ku qaloocanaya ama ilmaha kaa baaba'aya taasi way jiri jirtay muddo kole dheer horta waa anu horta ma maqalo wuxuu qofka maqlo ma xukumi karaa anigu soomaaliana masaajidka madaxweynuhu dhis cabdirashiid baan imaam ka ahaan jiray toban sanaan jaamacadda dhigan jiro haddana aan meel kale ka ahaan jiray imaam dalkan lix iyo toban sana imaam baan hay ma maqal hadalka walaalkeen uu sheegay afkiisaad igu horeysa una maleen mahayo in qof muslim oo waxa ku hadlay hadday dhacdana waa khalad En, waaya doctor axmed Ah, waa mahadsan tahay haarun muxuu ahaa horta een, arrintan aanu ka sheekeynayno anigu fikradeed uma arko arrin masaajida la xidhiidha uma arko arrin diinta islaamka la xidhiidha inay tahay waa lagu tilmaamayaa masaajida mooye masaajidka wax allaale wax ka quseeya waxa meesha cibaadada ilaaha lagu caabudayo waxaan wax shaqo kula ma ah arrintan waxaan sal ku haysaa waxaa weeyaan eeg maskaxda bini aadanka especially maskaxda ee ilmaha yar ama kurayaasha waa wax aada u dhib badan waa wax aada complicated u ah waa wax u baahan xirfado gooni ah in markaad waalidka tahay inaad yeelatid oo aad dhex geshid ilmahaaga maskaxdooda fikraddan muxuu ahaaye een, haddana haysata ee ma- ideologiga meelaha ordahaya ee in isqarxiyo ciyaalkana baxayaan waa wax ka weyn wax walba runta marka laga sheekeynayo waxay u baahan tahay in ciyaalkaaga iyo wiilkaaga maskaxdiisa aad geshid waxay u baahan tahay inaad la socotid waxay u baahan tahay muxuu ahaaye sheegeen inaad een, aad qoto dheer fikrado dheerna uleedaha loo baahan yahay marka anigu saasaan u arkaa een, soomaalidan i- ilmahan wax waxaa jira la dhaho een, identity-ga amaba inay luntay loo arkahayo wixii wuxuu qofku wuxuu ka samaysan yahay booskuu taagan yahay max- muxuu yahay muxuuse muxuu ahaye sheegeen een, uu- uu ka samaysan yahay xagee uu kasoo jeedaa waalidiin haddaan nahay waxaa loo baahan yahay inaanu xaaladda xilli xun baa lagu jiraa way is wada bedeleen wax walba waxaa loo baahan yahay inaad adiga xifradii adoon la yeelatid meelo badan baa wadankaa jira waalid ahaan inaad wax ku baran kartid amaba aad mataqaanaa aad ka faa'iidaysan kartid saaad ula tacaali lahayd ilmahaaga Een, sidaad u baran lahayd because adiga iyo Waaya, ilmahaaga waaya, haddii soo kasoo kob.
weynaadoo la joogo dabeecadaha iyo wax dhan waa kala duwanaanayaan waay- waaya soo kob waxaan hadalka siinayaa en, cabdirasaaq bix maxay maxaa kaaga baxay adiga hadalka waraysigan la yeeshay yuusuf aadan cabdiraxmaan wallaahi walaalow eh, eh, masaajidada horta waa masaajidadeena weeye waa baytullah waa nagaa dhisanay Eh, waa jirtaa eedo badan uu sheegay waxbaa ka jira in la kala leeyahay in la kala maamulo inaysan wada shaqayn dhexdooda ka dhaxayn in ilmaha baxay ama shabaab aaday uu ku jiray wiilka abta ku ahaa iyo kuwa ay is-aaday intooda badan waa la yaqaanaa masaajidda bay joogeen waa la yaqaanaa masajkay maqli jireen yaan waxba geed la isku qarin masaajida oo dhan yaan la isku wada qaadin culummada waa la kala yaqaanaa waxaa fiican culummadu muhiim bay noo tahay imaamadu muhiim bay noo yihiin masaajidadu waa insti- waa waa macadyada ama institutionada annagu aan gacanteena ku samaysanay oo aan leenahay oo nagu waaweyn kaalin weyn bay ka cayaari karaan arrintan i- inay damiyaan oo xakameeyaan wiil yara oo maraykan ku dhashay oo mall of america film uga film gala oo high school halkan uga baxay oo jaamacad dhiganaya Eh, inta subax soo kaco oo google tago ma odhanayo waxaan raadinayaa al-shabaab iyo isis iyo meelaan ku dhinto iyo dad aan laayo ma dhacayso khasab waxaa jira wax berbergeeyey oo dhisay qof koob ha ahaado waa garta haddii aanan kulligan isu wada imaan ee farta waalidka lagu fiiqa mar kasta ee waalidka ilmihiisa dhinteen ama la xiray ama maqan mar kasta isaga la eedeeyo horta waa wax absolutely aan dadka qaban weye waxaana fiican dadka arrintan ku dhacday iyo dadka maaragtay eh, arrimaha lagu tumayo iyo waan isba tuhmaynaa kulligeen in la wada fadhiisto oo runta la isu sheego ilmaheenna waa fara badan yihiin gobolkan da-da average-ka ah oo istiirka soo saaray waa labaatan jir mujtamac waxaan nahay very young ah shaqo-la-aantu waa boqolkiiba soddon markaa minnesota ay tahay boqolkiiba saddex dhibaatooyin badan oo ijtimaaciyaa jira marka maalin walba meeshaan fariisana iyo meesha laga sheekaysta ma hadli kartid saa ma dhihi kartid waa lagu habaaraya waxa uu sheegaya waa run il baa kugu dhacaysa adigaas habaar naftaa laga qabtay waagaan lahaa waa waray kow de marka waalidiinta yaan la eedeyn masaajidadoo dhanna eed ma wada qabaan masaajidna lama eedeyn karo waa daar ilaahay laakiin culummada culummada waa in la wada hadlaa waaye halkaa igu hay marka halkaa igu hay cabdirasaaq bixi Een, intaanan cod kala ciyaarin sheekh axmed taajir halkaa wax maa ku darsanaysa Ha- waxaa weeye horta eh, horta culimadu eh, waa bashar soomaalida kamid yihiin oo malaa'ig ma aha waa suurtagal in kaalintii laga reebay heerkii ayna gaarhsanayn laakiin masaajidadu way kulmaan intaan ka warqabo masalanba dhowr iyo labaatanka xarumada ku yaala gobolkeena ku yaala waa shaqayn guud baa ka dhexeeya shirarku way jiraan laga yaabo in heerkii la rabay ayna gaarhsanayn laakiin wadaadadu waa iska warqabaan hadduu khilaaf jirana soomaalin bay kamid yihiin marka anu kolley masaajidada ceeb ma saarayo laakiin marna ma dhahirya boqolkiiba boqol laakiin tabarta wadaalimala waa garta waxaan rabaa caasha kumaana iloobin waxaan rabaa inaan codkan eh, idin dhegeysiiyo codkan waxaa muuqata eh, wa- qofka waalidka cabd eh, yuusuf aadan cabdiraxmaan in eh, eediisu ay ku jeedo markuu masaajidada iyo iyo xarumaha kale ee waxbarashada markuu eedeynayo wuxuu leeyahay dhalinyaradii laga rabay inay badbaadiyaan ma badbaadinayaan waxay ahayd inay badbaadiyaan sababtoo ah hawshay gabeen dad kale ayaa ka faa'iidaysanaya ayuu yidhi bal aynu wada dhegaysanno codkan uu kaga hadlayo dadka kale ka faa'iidaysanayay sida looga faa'iidaysanayo eh, siduu isagu hadalka u jeeday marka annagii haddaanu ceshan weynay caruurtii meelihii aanu dhisannay ee waxaysanay ee noo cesho celin waayeen aanu u badannahay dad masaakiin oo shaqaysta oo aanu wakhtiba aanu u hayn caruurteydii meeshii lagu aaminayayna ama fikir kala yaallo ama ama diidanba caruurtii cabursan yihiin inay maskaxdoodii ilaahay siiyey iyo fikirkoodii ee, ee, if- ay u ahaayeen firiga u ahaayeen ka hadlaan cunugii wuxuu ku dambeynayaa aakhirka ummado kale inay wax ku sheegaan wuxuuna ku dambeynayaa hadhow inay kombiyuutarka ay hoos tagaan marka kombiyuutarkaasaa la galay ninka ugu badan ee ee la dhegaysan jiray wuxuu ahaa anwar awlaaki anwar awlaaki waa nin maraykan ah ninkaasi afkooduu yaqaana caruurta afkooduu ku hadlaa marka waa xiriir fiican oo hoose iyo jeclaan hoosaa ka dhexayn karta waayo wuu dhaqan yaqaanaa wuu af yaqaanaa annaga dadka iyaga waaweyn iyo dadka xagga diinta ah xataa ingiriis ma yaqaanaa iska daaya xataa carabigiisan garanay afkan waaweyn ee soomaaliga lagu hadla cunugani fahmi maayo wuxuu aaday meesha meeshaasay dhegaysan jireen youtuubyadaa la soo geliyaa meel kastaa la soo geliyaa faagta mararka qaarkood meelo badan oo magaalada ka midaba waa loogu shubi jiray oo bahalkaaba loogu shubaa bahal yaray haystaan oo marka business buu noqdo marka caruurtu la arko inay waxaan aad u xiiseeyaan usb ga lagu soo ha markay arkaan caruurta aad inay xiiseeyaan ha waxaa loogu bahal yar oo waxaa jira ibar oo lagu- wax lagu dhegaysto bahal yar. Eh, marka la arko caruurtu inay waxay xiisanayaan lacag lacaga ku jirta marka waa dee ninkaasina wuxuu ka sheekan jiray waa ninka kaliya isaga muu daawan jiray wuu daawan jiray ha Eh, magaalada oo dhan baa daawanaysa ninkaa daawan jirtay marka anwar awlaaki waa ninka aad buu wuxuu u yaqaanay sida loo soo jiito dadka xagga maaragtay internetka iyo shaashadan iyo looga soo jiito marka waa ku taxnaayeen Eh, meelo kale oo youtubya iyo hawle ay geli jireen caruurta oo ingiriis ku hadla marka xaggee ku daawadan والله ahayd dee ma- ma- masaajidka naftiisa ay joogaan bay ku dhex daawanayaan baarkayaashay ku daawanayaan meelahay isugu tagaan ka daawanayaan ninku wuxuu ka hadlaa waxyaabo caruurtan ay la'yihiin oy ka waayeen communitygooda ka waayeen sida sida wuxuu ka hadlaa in cunugani waa cunug islaama muslimnimo ku dhashay ee, xoogaa wuxuu danaynayaa in bal diintan iyo ilan waddankana ku dhashay waddankan dadku diimo kale haystaan Ee, in xoogaa loo sameeyo warbal isbarbardhigan diimahan iyo loo sameeyo layirahdo war adigu waa sidanoo dadkuna waxaanay aaminsan yihiinoo ilaahay waa sidanoo ee, ka wuxuu raadinayaa cunugani wuxuu ku dego sida hadda dadka diimaha raadiya ee waxbaare ee waxeeye ee ilaah raadiya ee siba waxbay raadiyaan oo ka maqan eeg magaca magaca wuxuu ka turjumayaa waa identity magacaanu nagu leenahay waxaa jira naftan hoose nagu jirta ee ruuxa identity ay leedahay iyaduna Ee, midi waa outside oo waa s- waa waa xagga muuqaalka kore wey oo ah identitygaaga saa tahay ama soomaali baa tahay ama carab baa tahay waxbaa lagugu gartaa kan khamiis baa lagu gartaa kan laba go' baa lagu gartaa kaa waxaa lagu gartaa mid bakistaana lagu gartaa waa identity kore xagga hoose ee nolosha ah ee soolka qofka ee nafsiisa ruuxiga ahna identity bay leedahay identityga in la koriyay u baahan tahay ciyaalka inta badan hadda kuwa yaryaraan anugu wax u dhigo kale ciyaalka sidoodaba waxyaabahan heesaha iyo qasiidooyinka iyo waxaasaa ruuxda koriya waa spiritual waxaa la dhahaa food tii horta waa la diiday oo waxaa la yidhi waxaas ma garanaysaa waa xaaraan oo waa bidco oo waa shirka cunugii nafsad ahaan noloshiisa hoose waa ka kan tahay wa that is why dadyoogan inta badan xagjirka ay u yihiin merciless ruuxda hoosaa adag oo dhisan oo ka kan marka identitygii koreyaas waa ka islaam ruuxdii hoose waa ka bahal marka ninkaasi inta badan wuxuu ka dhisi jiray xagga ruuxiga hoose oo si khaldan uga dhisi jiray marka cunugiisaas wuxuu ku jeclaaday noloshiisii hoose xaggii hoose identitygii kore waa ka muslim soomaali ahaa ruuxdii hoose waa ka eber ruuxdii hoose annagu haddaanu ka dhisi weyno qasiidooyinkeenna iyo waxeenna iyo eh, sheekooyinkeenna iyo culummadeenna iyo waxay noo soo waxeeyeen iyo nationalism iyo daljecel iyo haddaanu ku dhisi weyno nin baa ka dhisanaya xagga hooseoo quruumo kale diintooda iyo quruumo kale nationalitygiisa iyo quruumo kale jeceylkooda ku dhisay waayahay qaybtaana waad dhegaysanayseen eh, codadkii iyo waraysigii aan la yeeshay sheekh axmed waan ku iman doonaa iyo cabdirasaaq biixi laakiin waxaan rabaa marka hore bal inaan u tego waxa uga baxay waraysigan ilaa haatan inta aan dhegaysanay eh, caasho qaasim
walaalow horta ee, wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo inteenan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay ruux waa nin dadaalay waa intii hadda laga rabay oo ba- qof ba- ba- parent waarid ah u samayn lahaa oo caruurtiisa u samayn lahaa sameeyey waa weliba waxaan ku tilmaamhayaa inuu yahay qof yacni cilmi adduun iyo ilmi- ilmi ca- eh, eh, cilmigii diintana yaqaana marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo uu raadinhayo sidee haddaba ay ku dhacday ilmahayga aan intaas la soo tacaalay weliba wuxuu samaynayay dad badan baan samaynin maxay ku dhacday laakiin waxaan dhihi lahaa waxaad ogaataa eh, horta masaajidyada iyo diinteenna inaan haysano ilaahay subxaana qaadir ahaa baa ku mahadinayna inaan haysano culimo iyo masaajidyo maxaa jira waa astaanteenna waa meesha keliya aan ku cararayno waa waxa ay ilmaha yaga nagu yaqaanaan inay meeshaas diintaas annagu aan leenahay laakiin waxaan rabaa in meesha ay laga hadlo ilmo aan muslim ahayn oo dugsiyada iyo masaajidada aan tegin baa haddana ku biira eh, waxyaabahan ka socda middle east gala oo laga yaabo hooyooyinkooda iyo aabooyinkooda inayna ahayn hataa weligood ay maqlin diinta islaamka marka waxaan u baahannahay taas in la baaro wiilkan wuxuu ka mid yahay ninka cadaanka ah ee hooyadii aabihii cadaanka yihiin oo maraykan ku nool ayay isku fikradda ah marka waxaan qabaa in eh, taas la baaro midda kale waa Waa- jirtaa waana run waa garta masaajid okay.
horta qod qodobka ku saabsan dhalinyaro aan soomaali ahayn oo ku biiray way jiraan ururadaas laakiin sidaynu la wada soconno dhammaantood intaysan ku biirin waxay ahaayeen dad qaatay eh, diinta islaamka soo sa miyaan qaldanay cabdirasaaq biix waan kugu raacsanahay waa jiraan dad aan soomaali ahayn oo cadaan iyo madowba leh iyo dadka la yidhaahdo indiyaanka oo gobolkan iyo gobollo kaleba ka baxay kuna dhintay soomaaliya iyo syria dadkaasna waa run markii ay soo muslimeen ayay qaateen qeybta xagjirnimada waxaana waxaana intooda badan gobolkan waxay ka baxay kulli soomaali bay saaxiib la ahaayeen wiilashii baxay bayna israaceen oo isku mabda ahaayeen waayo qodob aan raba inaad ka hadasha cabdirasaaqo waxa weeyaan oo yuusuf ka dhawaajiyey wuxuu ahaa wuxuu yidhi dhallinyarada markaad deecdo ood la hadli weyso qof uu la hadla ayuu tegaya qofka ugu badan ay dhegaysan jireen ama daawan jireen wuxuu ahaa anwar al cawlaaqi bal arrintaa ka hadal waxyar anwar alwaaki yuusuf waa aad iyo aad aaba u fiican oo aan muddo wada shaqaynay waana wargal aad wax u og anwar alwaaki waa run waa lasoo siin jiray wiilasha ibad baa loogu shuba jiray ayagoo d v d hadda gaarigeeda ku jiraan waa hayaa meelaha dukaamada lagu iibin jiray meel walba lagu iibin jiray waa la baafin jiray shirar baa loo qaban jiray waa la daaweysan jiray waa wax dhab ah oo jira waddankan tan labaad walaala waxaa nala joogaa lix milyan oo muslim ah soomaalidu gobolkan boqolka mooye muslimkii oo dhan waa nala yaaban yihiin wixii baxa waa soomaaliba u badan yihiin wixii wax aada soomaaliba u badan yihiin marka islaamnimadan muslimka wax kama khaldana annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin waa inaan helnaa war cad waa jirtaa in halkaa conventionka dhowr boqol oo kumanaanku qof dhooban tahay fidiyaasha youtubeka kuda jira ilmaha jihaad loogu yeeri jiray waa jirtaa raggii jihaadka u yeeri jiray inay markii dowladda isbedesho ay jihaadka joojiyaan markii dowlad dowlad ay rabin ay timaado ay jihaad ku dhawaaqaan inay tahay lala dagaalamo waa fact weeye in aan anagu ilmaheena radicalize garaynay mas-uuliyaddaasna culammadu gaar uma lahan shaksiyaad baa gaar u leh communityga layacabaa gaar u leh waxaa jilo kaloo jira hadda shir baa ka dhacaya boston oonu soconno oo looga hadlayo ammaanka iyo xajirnimadan bal maxay tahay maahana soomaali gaar uma ahan muslimna gaar uma ahan waa dad dalka maraykanka oo dhan waxaa laakiin loo baahan yahay anigu waxaan odhan lahaa waxaa jira social economic indicators cabira mujtamaca muxuu yahay mujtamacanu waa mujtamaca xagga dhaqaalaha ugu hooseeya gobolka minnesota boqol kiiba lixdan baan ka hooseynaa cabirka la cabiro meesha shaqo la-aantuna ay tahay boqol kiiba soddon fertis boqol kiiba saddex waxaa kaloo jira mujtamacanu waa mujtamac aada u da-yar oo dadka noogu tiro badan marka laisku celceliyo da-dooda waa boqol kiiba labaatan waana riboodkii ka soo baxay gobanarka xafiiskiisa xaqeeni iyo dhaqaalaha qeybtaan ku lahayn iyo waxbarashada iyo nolosha iyo adduunka dadka aan la degannahay waa ka maqannahay waxaan uga maqannahayna cabsi la abuuray oo ah iska jira gaalka diintii iyo caqiidadii waxaa ilmahen iyo aniga noo tusayaa inay tahay i d jeebka kugu jira oo haddaad ummadda dhex gasho oo aad dhex gasho oo aad bartaan oo aad tiraado adigu calangaagi maahi in uu yahay kaar lagaa dafayo waa waxyaalaha maalinkii maqaayadaha iyo nolosha iyo meelaba looga shaqay waay waa waxyaalaha ummaddu ay og tahay marka anigu waxaan qabaa ummaddu inay wada hadasho oo conversation open ah oo wax laisweydiin karo oo aan laisdhaleceynayn oo aan farta laisku fiiqayn sii hore noogu dhacdayba in ummadda xorriyaddeeda loo soo celiyo in ummadda waxaa dhibayo la dhegeysto dadka la xukumayana waa in la maqlaa waaye qodobka aan rabay sheekh axmed inuu ka hadlo sheekh axmed taajir waxa weeyaan yuusuf markuu hadlayay wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi inagu markaan dayacnay dhallinyaradeenii waxay u jeesanayaan oo ka faa'iidaysanaya dadka ku jira keyboard jihaad keyboard jihaad buu isagu soo qaatay oo ah macnaa inaad combyuterka gasho intaad qaato combyuter gasho kabacdi wixii aad rabtay ama dad hadaad la xiriiraysay halkaa kala xiriirto waxaa kale uu soo qaatay oo yidhi google imaan buu soo qaatay marka maxay kula tahay sheekh axmed her horta waa walaalkii kolle arrimo fara badan buu ka hadlay oo wax fara badan qeybo kamid ay ka jiraan meelaha u fara badan oo horta ilmaha laga saameeyo waalidka ugu horeeya hadduu waalidka qudhiga hawshiisa uu ka yargabo lama rabo inuu eegin dusha cid kale uu ka saaro waxaa kaloo kamid a meelaha laga saameeyo iskuullada ama ha noqdeen kuwa dowlada ama meelaha madrasada waxaa kaloo kamid asxaabta qofkuu leeyahay waxaa kaloo kamid hadda kaba sii muhiimsan social media qaybihiisa kala duwan waxaa laga yaabaa in uu qofku arko ilmihiisi oo si dhexe telefoon keligii la qoslaya ama duhor ama cashar ama ilmaha haddii uu waalidku caruurtiisa la saaxiibo hadduu caruurtiisa ka warqabo haddii waxay daawanayaan uu la socdo hadduu masaajidada usoo raaco duruus ay qaadan iyo culimada uu la fadhiisto waxaan dhihi lahaa gaafkaasi meesha uu ka bixelaya tuunka isaga waa run waxaa jira dhibna haysta ilmihii ku dhashay ama ku soo koray waddanka luqada ay jecel yihiin inay wax ku maqlaan ku dhegaystaan markii lagu hadal ay khushuucayaan waa luqada hadba waddankay jooga sida america markaan joogno waa ingiliishka dhibka jira waxaa weeyaan waalidiintii qaybo fara badan oo kamid a ee soomaaligiiba yaqaanaan ingiliishkiibaa ku adagale xaddi maa caruurtiina soomaaligiibaa ku adag ingiliishkiiba u sakhiran halkaa marka waxaa ka jira gaas saasoo kale culimada qudhigooda culimada badana waaweyn oo masaajidada jooga in fara badan oo kamid a ama hkii baa ka yar weyn ama systemkan kumayna soo korin marka gaafkaasi wuu iska jiraa laakiin waxaan isleehay waxaan isleehay ama kolley axmed ahaan ma maqal mana arag mana ogi masaajidyo cajalooyinka ilmaha lagu daawasiiyo oona maleyn mahay inay jiraan ciddii ama xarumihii dembi lagu soo oogo caro inay direen ay ku cadaatana waxaan u malay go-aankeena iskama lihiin hay-adaha amniga iskale ilmahan halkaasaa laga saameeyey halkaasaa laga diray hay-adahaasaa go-aankaa iskale ila muuqata o jazakum allah khayran laakiin ma si guudba haddaan uga hadalo ninkan anwar al cawlaaqi la yidhaah nin dhalinyaro fara badan la xiriirayey oo da-yar oo meeshay doonaan ha ka soo jeedaan dhalashaday doonaan ha ka soo jeedaan ayuu ahaa marka ma kula tahay doorkaas inay culimmadu gabeen inay dhalinyaradii gacanta ku dhigaan oo ay ka reebaan dadkan eh, duufsanaya horta harun waa run oo waxaa weeyaan social media iyo iyo internetka wax fara badan baa ka socda waxaa laga yaabaa qofka ma xukuma sababtoo ah maaha computer keliya dadkii waxay wataan smartphone wataan iphone iyo telefoon casriya wataan jidadkii iskuuladii meel kasta ayaa online-kii iyo khadkii internetka ugu jira waxay la muuqataa culimadu way ogyihiin dadka khaldan oo social mediaha isticmaal cajalooyinkooda sida u arkaan bay u arkaan laakiin xarumada lagama isticmaala waxay maqlaana dadka way oga digaan intaan ka warqabo laakiin way jirtaa in social mediahu uu yahay shark u fara badan oo caruurta laga soo jiito iyagoo barka saaran bay daawanayaan meeshay rabaan kama warqabtid iyo meeshay gelin kama warqabtid waa garta waayo waan soo gabagabeynayaa bal een, midkiinba mar baan weydiinayaa talooyin guud haddaad haysaan idinkoo dhegaystay waraysigan aabbaha yuusuf aadan cabdiraxmaan iyo sida u hadlay markaad dhegaysateen maxaa talo ah oo aad u soo jeedinaysaan dhallinyarada iyo waalidka labadaba aan ku horeeyo caasho qaasim asalaamu calaykum waxaan anigu soo jeedin lahaa eh, horta eh, ciyaalku waxay u baahan yihiin ciyaalku kama tagaan faamilka ay la nool yihiin annaga wadankan markaan imaanaynay waxaanu ku nimid yacni annagoo qabna wadan jacayl diin jacayl halkan markaan nimidna waxa keliya ee noo soo haray markaan wadankeena kasoo tagay intaas wey diinteenii aad baanu ugu dhegnay anigu ma qabase in dadka cabsida badan in laga daayaan qabaa in kala yacni in la kala sooco oo caruurtii aad u baqaan oo la yidhaahdo diintii iyo culturekii keliya ma aha mad ma u horseedayo hooyaan ahay caruur baan leenahay dhinac xun kama hadlayo laakiin dadkii inay caadi noqdaan dadku isdhex galaan loo sheego sida annaga alna lagu soo koriyey waxaa xun waxasan in caruurta loo sheego caruurta ay furfurmaan ay dadku isdhex galaan eh, cabsidan badan iyo hadda caruurtii markii is- loona sheego eh, d- kulli mus- muslim iq- iqwa laakiin waxaa priority la siiyo soomaaliya inta meel kale laga- lagala hadli lahaa inay soomaaliya sida dhibaatada looga bixin lahaa horumarkii waxaanu ahaan lahayn waa garta caruurta caashay haddaan halkaa maskaxdoodana ku aan la weydiiyo furfuro.
wax yaraan ku weydiiye caashay maadaama aad ii sheegtay inaad qof waalida tahay hadal uu jeediyey yuusuf aadan cabdiraxmaan waxay ahayd een, dhalinyarada waalidiinta soomaalida ee minnesota joogta ama qurbahaba ma fahamsana dhalinyarada ku sugan halkan sababtoo ah dhalinyarada ku sugan minnesota waxay ku dhasheen halkan in badan oo ka mida waxay isu arkaan ama yihiinba dad maraykana laakiin waalidka soomaalidu wuxuu u arkaa ama ka doonayaa inay noqdaan caruur soomaali ah isfahan waagaasi ma jira wallaahi taas way yar tahay annaga intaan soo korinay ama aan deriska la nahay ama aan la shaqayno caruurtooda waxaan qabaa caruurta uga ugu fiican inay yihiin maxaa dhacay laba culture bay haystaan culturekii wanaagsanaa ee keeni iyo inta wanaagsan oo cultureka fiican oo ay halka ka qaateen caruuro waxaa jira hataa sigaarka aan cabin halkana ku dhashay yacni oo garanahaya inuu sigaarka fiicnayn eh, garanahaya in So- soomaaliyana ay taas sax tahay marka waxaan qabaa caruuraha uma badna inay maaragtay xun yihiin oo iska dhaqaaqeen oo ay barteen waa jiraan caruur dhaqaaqday waxayna u badan yihiin caruurta aan lala soconin markii hore waalidkooda aan la soconin laakiin caruurtu waxay qaataan haddii marba waalidka iyo guriga uu degan yahay caruurta waxay qaadan hayaan cultureka fiican inta ka fiican ee halkan meeshan markaan joogno sida beenta inaan la sheegin oo kale ballanta in la oofiyo oo kale oo soomaalida aad maaragtay iyo dowladaha ma aqaan muslimka ma wada dhihi karo laakiin aan ku arkay aan ku dhaliilahayo sida dadka beenta soomaalida beenta beenta ay sheegayaan ciidan caruurtan waa kaga fiican yihiin sidaa been ma sheegaan ee run bay sheegaan ee qayaano ma yaqaanaan yacni deeqano fiican oo halkan ah bay caruurtii qaateen iyo dhaqankeeni intii fiicnayd marka waxaan qabaa cabsida badan ha layska daayo caruurta yaan la cabsi gelinin yaan laga dhigin maaragtay dad loo fiirsanahayo oo gaar loo fiirsanayo yaan loo ekeysiinin maaragtay caruurtii surwaalka si fiican ha u xirtaan qasab maaha inay muxuu ahaa qaataan qamiis twenty four hours maaha maaragtay ciidaha iyo occasions iyo cisho iyo inuu ku aado iyo ma xuma laakiin ma aha ilmihii inuu u ekaado xag jir maaha maxaa jira ayaga dadkan aan la joogno ayaga laftigooda naga baqaya marka markaan isu ekaysino kuwii ay ka baqayeen markaa clash baa meeshaas ka imaanaya dadkii waa in aanu aan ku milan aan dhex galnaa maaha inaan diintooda qaadanayno laakiin aan dhowrno indhahooda iyo qalbigooda aan dhowrno si ayagana ay noo dhowraan diinteenna annaga oonan yacni aan ayaga ku argagax gelinin baan samaysan karnaa aad ka wadan kartaa laguguna cisaynaya marka anigu waxaan qabaa in aanan taarget u muuqanin oo dadkii aanan cabsi gelinin iyagana ciyaalkii aan la cabsi gelinin oo la yidhaahdo wax kasta uu sameeyo la yidhaahdo waa khalad waa khalad lama fiicno carruurta waa in loo daaya iyaga laftigooda fikradooda mararka qaarkood fikradaha qalad bay qaadanayaan kuwaa qaata yacni waxa hadda wiilkan walaalkan wiilkiisa ku xiran yahay oo kale qaada qaata kuwaa qaata inay qamri cabaan xashiish gadaan oo maalin walba xabad dishaa marka waxa waaye ilmaha laftigooda waaridkii ilmahan ilaahay yacni dadkan qof kastaba wuxuu noqon lahaa waa iska noqonayaa niyadda aad yaan la isaga xumaynin carruurta ilaahay loo baryo qoyska ilaahay loo baryo marka waxan waa dhacaya waa dhici karaa waayo waad mahadsan tahay cabdirasaaq bix aada baan maaragtay uga mahad celinayaa caasho iyo doctoorka iyo shiikheena sheikh axmed taajir iyo aabahaba waa conversation loo baahnaa waa hadal loo baahnaa weeye sheekadu cilmaha waa complex ma aha wax hal meel la saari karo waxyaalo badan oo xagga ijtimaaciga guriga masaajidkii waxyaalo badan baa iska jira message midaysan baan jirin hadda ma jiro hal message oo midaysan oo hadda dhibka anaga noogu weyn waa shaqo la-aanta iyo program la-aanta ilmaheena iyo la qeybsiga dadka halkaan la jirona waxay haystaan inaan anaguna xaq u leenahay taas horta cid ka hadlaysa doodeeda ma taallo waa dhibka ugu weyn laakiin waxaa muuqda ilmaha baxay iyo ilmaha madaxa laga waaray waa dhib yar laakiin waa dhib noo soo jiiday magaxumo aada u weyn oo saameeyey shaqagga shaqooyinka iyo fursadihii iyo opportunitygii oo nala ka baqay anigu waxaan soo jeedin lahaa culummada oo kaalin wan uga jira communitygeena oo awood fiican ku leh in ay message fiican ay oo midaysan oo rasmi ah oo joogto ah oo communitygana waaridkii iyo ilmihiiba gaaraysa xagga xagjirnimada ku saabsan xagga soomaaliya iyo syria ku saabsan in horta taas culummada laga helo oo kaalintooda ay weyn ay ku jiraan ay dhinacaas hadda xoogga saaraan ayagoo midaysan oo xagga midiyaha iyo xagga mid kasta ah inaysan ahayn shuqul islaam horta taas in la caddeeyo confusion baa ka jira xagga ilmaheenna oo waxaas waa bannaan yihiin kaa ma banaana kaa waa jihaad kaa jihaad ma ahan wixii waxay noqotayba wax confusion ah oo dadkii makhaayadaha ay maalba kaga doodaan marka culamada waxaan ka codsanaynaa waanu wareernay in bal horta warka naloo caddeeyo haddii aan jihaad aadayno balnoosheega haddaan ka joogayno uusan banaanayn dhiig islaam iyo dhiig imaadana oo sida aad sheegtaan microphone weyn noogu sheego oo maalinba u sheego ilmaha annagana noo sheega si aanu idiin soo xigano oo ilmaha yagaan wax barno anu waxaan qabaa wadaadadeenu iyo masaajidadeenu kaalin weyn oo muhiima oo aan la dabooli karin bay noogu jiraan laakiin waxaan uga baahannaha codkaan cod ka sarreeya waayahay sheekh axmed taajir uu ku maqlaya hadalka ugu dambeeya in aadaan ku siinaya
haarun aba mahadsan had wakti saamaxa iyo laba qodob baan kusoo ururin lahaa mid waxaa weyaan maadaama walaal yuusuf uu yar taabtay dad xagga ruuxda ka dhisay baa dadka ilmihii qabsaday mawduuc ku haboona inuu muqadimo noqdo haddaan ku ururiyo gaar ahaan dhalinyarada weli aan guursanin oo barnaamijka dhagaysan hayaan ilmaha tarbiyadooda maadaama ka hadlaynin waxaa laga soo bilaabaa guurka ka hor bimacnaa gabadhu waa inay ka fikirto carruurtay dhali doonto aabih aabbahoosuu noqon doono ama suu yahay sidaasoo kale wiilku carruurtuu dhali doono hooyadoo kaasi waa ikhtiyaar in marka horeba doorasho fiican lagu saleeyo waa carruurtaadii oo tarbiyan laba xafaladaha guurka marka la dhisayo ama la dhigayo in qaab shareecada waafaqsan oo xalaal oo nadiifa lagu sameeya wixii qaab khaldan lagu sameeya guriga iyo carruurtaba tarbiyadoogu saameyn doonaan saddex in hooyadu markay oryeelato ama markay guriga isugu tagaan zawjiyo zawjadu in ducooyinka iyo adkaarta nabigu nabaray markii la akhristo caruurta habeenka cawool gala wuxuu nabigu ilaah dhib fara badan bay ka badbaadayaan waa tarbiyadii afar hooyadu markay u oryeelato in la xanaaneeyo oo la daryeelo daryeelka hooyada ilmaha caloosha wuu saameyn hadday murug iyo walbahaar iyo xuzin iyo qaylo ay ku noolaato ilmahana wuu saameyn waa tarbiyadii ugu dambeyn ilmaha markuu dhasho ifka u soo baxo in dhegta midig lagaga adeemo maqalkaasoo maqalayo bidix looga aqiimo waa adkaar qof waase qofka iimaan oo ilaahay rumaysan qaybtaasi waa tarbiyada qaybta koobaad oo dhihila way kasoo bilaabataa qaybtii kale maantaan ka hadal ee waxaa weeyaan waxaan kusoo gabagabayn lahaa waxaan dhihi lahaa waalidow aaba iyo hooyo caruurtaada si hoose oo la saaxiiba saaxiib ka dhigo masaajidada khayrka iyo casharada iyo duruusta kala qaybgal ilmaha luqada soomaaliga iyo wadanka ha lagu xiro waxbarashada wadanka joogaan ha lagu dhiirigeliyo walaalkan soo sheegay cabdirasaaqna waxaa weye culimadu in fara badanna way ka hadleen waana ka hadleynaa fikradaha dhammaan ka jira meelo fara badan inay khaldan yihiin biiqdeeriyo geedka hadanba waan u fololay waan sii wadaynaa kama daalayno wajazaakum allah khayra baaraka allah fiikum aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir imaamka masjidka umatulislaam ee magaalada minneabolis waxaa kaloo barnaamijkan ka qayb galay oo aan iyagana u mahad celinayaa door axmed maxamed yuusuf oo ah dhakhtar ka shaqeeya cudurrada maskaxda caashe qaasim oo ka shaqaysa arrimaha bulshada iyo maxkamadaha iyo cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota barnaamijkan waxaan ku soo xirayaa qayb kale oo ka mida waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay yuusuf aadan cabdiraxmaan oo wiil uu dhale uu qirtay inuu doonayo inuu ku biiro ururka daacish haatanna uu yahay xukun suge qaybtanna waxa uu tala guud ku siinayaa waalidiinta soomaalida ah waalidiinta soomaalida waxaan ku odhan lahaa in ay xagga maaragtay conferensiga qofka self esteamkooda inay kordhiyaan waa number one waxaan kaloo odhan lahaa waxaan la yidhaahdo denialka aniga way soo martaa in badan waxa weye iskoolka markaa caruurta yarar laygu keeno cunug yaraayo oo u baahan physical therapy ama u baahan hadalka ku adag yahay baa imanaya war cunugan wuxuu u baahan yahay caawime dadku caawiya aan kuugu yeero oo kuu sameeyo maya maya maya awoowihiiba toban jir buu ku hadlay awoowihii toban jir hadduu ku hadlay wax ma jirine halkan waxbaa jiree maye maye wax ma qabo xaasid baa tahay gaalkaas ka gadasaa gaalka iska gadi maaye iska gadi maaye waxbaa kuu jira may may may balaayaaba kaa buuxdaba waa denial caruurta iyada hawl baa qabsatay waxbaa qabsatay war dowladdaa weyn aanu iska fujinoo nirahan war caruurta bal cunugaagii oo dembi ku jira oo sax ah oo muuqda oo cod leh oo sawir leh oo waxlebaa lagu keenaya markaasad waxaad odhanaysaa cunugaygu dembi ma leh cunugaagii oo halkaa taagan oo aad arkasid baa waxaa lagu leeyahay cunugaagu wuu sii socdaayo waa kaasoo waxaasaan ku arkoy may may may may qabiil ahaan baa saa u leedahayoo balaayaa kaa buuxda oo meel kalaa lagu raacaya soomaalida denialku waa mucjiso waxay yaqaanaan waxa la dhaho don surrender weligaa is adkee annagana raahnaba dee moogta haddaad dhimanaysa dhareerkaa la iska duwaa ilaa iyo qabriga aanu tegano waa iswaalana marka isxariifiska yar ee soomaalida ku jira ee waalidiinta ku jira inay iska daayaan carruurtooda qofkay u geenayaan arkaan
dhegeystayaal waxaa inaga xasuusinaen barnaamijkaasi oo ka kooban laba qaybood aad ka heli kartaan boggeena internetka iyo weliba facebook oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka waxaana inala socodsiinaya haaruun macruuf aye axmed maxkamadda gobolka hargeysa ayaa xarig iyo ganaax lacageed ku xukuntay dad ay sheegtay in ay ku caddaatay inay laaluush kala qaateen dadkan la xukumay oo isugu jiray kuwii laaluushka bixiyey iyo kuwii u kala qaaday iyo kuwii qaatay ayaa lagu xukumay xarigyo kala duwan kiiskan oo noociisu ku cusub yahay garsoorka somalilan ayaa wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barakhad maxamuud kaariye waxa uu ka waraystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex axmed dalmar ismaaciil oo kiiskan xukumay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida xukunkuu dhacay walaal xukunkaas haddaan dul istaago wuxuu ahaa halkii dadka taabanaysay oo ah laaluushka iyo laaluush bixinta iyo laaluush qaadashada maadaamaaynu ognahay garsoorka shan iyo labaatankiis u dambeeyey in lagu dhaliilayey in laaluush iyo lacag uun lagagala soo baxa xuquuqa xuquuqaha ku daahsoon markaa waxaanu qabannay kaaliyo ka mida maxkamadda gobolka oo la yidhaahdo abakor axmed maxamed oo baxsaday markii uu ogaaday inuu lacagta qaatay ee tallaabadana la qaadayo uu baxsaday xamar baanu u baxsay isagu dhanka kalena waxay ahaayeen qolooyinkii lacagta bixiyey oo dhibanayaal marka hore iska dhigayey afar kun oo dollar bay ku bixiyeen baloodh yar oo ay maxkamadda dacwadiisu taallo oo iyagoona afar kun bixin oon shan kun bixin oo boqol dollar bixin loo xukumi lahaa ay afar kun oo dollar ku bixiyeen cid tiro bixiyana may jiro waxaa kaloo ka saddexaad uu ahaa ninkii isku xidhay garsoorka ilaan garsoorku isagu laaluushka ma doonto dadkuna toosnoo laguma soo dhacaan inay laaluushna siiyaan kii yidhi anaa garsooraha garanaya anaa maxkamadda aqaana anigaa og in qurun ka shaqeeyo kaas u ahaa markaa gar- kiiskan in badan baan baadhayey muddo saddex bilood ah baadhiis anaa gacanta ku hayey kumaanaan degdegin maxaa ku xukunteen markaad eegto afarta qofba saad sheegtay ilaalush bixiyihii ilaalush qaatiyii iyo kii kala qaadayey maxaa ku xukunteen walaal kii laaluushka bixiyey laba qof baa laaluushka bixiyey afarta kun oo dollara oo dacwad dhul maxkamadda ka taallay labadaa waxaanu ku xukunnay hal sano iyo lix bilood oo xadhig ciqaabeeda iyo hal milyan oo ganaaxa oon iib lahayn saamaxaadna lahayn labadaba oo xadhiggaa ay dhammaysanayaan kaaliyihii baxsaday maadaamuu sarkaal ahaa isagu sirtii xafiiska uu bixiyey sarkaal dowladeed buu ahaa sarkaal cadaaladeed buu ahaa waa la dhaariyey wuxuu hayana xaq ummadeed buu ahaa xaqii ummadda maadaamuu awooddii ku tagrifaray isla markaana laaluush been abuur uu garsoor dhagda ka saaray isaga waxaan ku xukunay afar sanno shaqadii uu ka baxo shaqadii garsoorka laga saaro aanu dib u gelin isagana afar sanno aanu ku xukunnay iyo inaanu shaqa dowladad qaban oo garsoorkaa weliba iyo inuu celiyo lacagtii xaaraanteeda u qaatay oo aan la sii dayn ilaa lacagta uu bixiyo imanka maqan uu yahay laakiin markuu imaado uu soo galo xuduudaha somalilan waa la qabanaya xadhig markaasa looga bilaabaya ninkii uu kala qaaday ee laalushkii mukhalaska ninka laydhaa amba laalushu kala qaadihii amba laalush dilaalihii kaa magaca xun isna waxaanu ku xukunnay laba sanno iyo hal milyan oo gana waxaanu ku xukunnay isaguna uu dhammaysanaya saamaxna ma laha xadhigiibna ma laha saddexdaas markaa way iminka xidhan yihiin saddexdu way xidhan yihiin marka laga hadlayo garsoorka iyo kalsoonida dadku ay ku qabaan in badan baa dadka qaar haaraami jireen ama dhaliili jireen waxyaabahana ka mida laalush qaadashada iyo dacwado horaaga iyo dadka qaar ba waxay dhib ka qab- ku qabeen qof markhaati beenaala la yidhaahdo dabeet inta maxkamadda agteeda looga yeedho odhan jiray waxaan dhaarintaa ku marayaa dhulku inuu yahay waxayse hebel leeya ama heblaaya leedahay taa iyada ka waran wala waa runtaa barkhadow garsoorka markii aanu nimi waxyaaba badan oo dhaliilaa dul taallay xafiiskayga aan waddan ka warramo gobolka maroodijeex waa maxkamadda u ballaadhan shanta gobol ee kale maxkamadda ka ballaadhan oo gobolka maroodijeex xafiiska markii aan la wareegin laba kun oo kiis ayaan la wareego taagnaa maanta maxkamadda gobolka kiisaska dhex yaalla waa boqol iyo afar iyo siddeetan kiis marka inta dhaqaaqday bulshadaanu daynaynaa iyadoo nugu hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda sare profesor aadan xaji cali in sanadkan dhammaadkiisa dacwadda soo gashaa maxkamadda garsoore markiiba lagu qoro isla maalinta ku xigta la galo insha allah wiig aanay ka badan walaa haddaan u noqota markhaati beenaalaha way jireen dad maxkamadaha taagan oon dacwad ka oolin oo waxay qabanaan la garinin markii aanu nimi iyo ka horba imaka shan sanaan garsoore ahaaye waxaanu barannay dadka nugu soo noqnoqda horta dadkan maxay meesha kaga soo noqnoqdaan marka waxaanu samaynay dhowr nin oo markhaati beenaalahaas waanu xukunnay iyaguna jeelkii ku jiraan bulshadan waxaanu uga digaynaa halkii kuwaasi mareen magac xumada ah iyo xadhiggaa ciqaabta ay- ay galeen labadii- labadaa baanu ka digana waxaan leenahay iska ilaaliya markaa dadka waxaan u sheegayaa in maxkamaddu ay u furan tahay maxkamaddu waa maxkamadoodii cadaaladdan iyo waxaan la wadaana iyagaa loo wadaa haddiiba ay jiraan dad badan oo cabasho qaba tusaalahaan oo kale waa danyar lacag ma haystaan ma bixin karayaan xitaa dhaqaale ahaan waxay maxkamadda kiiska ula soo geli waayaan inay tahay laaluush ay ka baqayaan ama dhaqaale aanay haynin cidda cabashada qabta halkeedin kusoo hagaagaysa cid kastoo cabasho qabta madaxda garsoorka u imanaysa haddii ay maxkamadda ka cabanayaan ay tahay maxkamadda rafcaanka guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka u imanayaan haddii ay ka cabanayaan maxkamadda gobolka kh- khalad ka dhacay guddoomiyaha maxkamadda gobolka kusoo horeynaya haddii maxkamadda degmada ka cabanayaanna guddoomiya maxkamadda degmada waa inu imaadaan taa dadka aan haysan lacagta amba dadka eh, masaakiinta ah waxaa jira xeerka nidaamka garsoorka siduu sheegayo in kiis miskiin aan u furayo tusaale ahaan haddii xafiiskayga maanta qof igu yimaado xaq ka maqan yahay waxaanu hubinayaa qofkaas inaan cashuur iska bixin karayn cashuurta dowladdu waa waajib laakiin haddaan iska bixin karayn waan dhaarinaya inaan cashuurta haysan galka waa loo furayaa wax lacag oo laga rabaana ma jirto taana annaga damaanad qaadayna dadka waxaanu leenahay maxkamadaha kaalaya oo garsoorka kaalaya garsoorka wuxuu- waxaa yaalla cada- garnaq cadaalada haddii hore looga haystay beej madow beej cad baa u furmay
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex ee somalilan axmed dalmar ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada hargeysa barqaad maxamuud kaariye
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington kulanka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa weli ka socda magaalada new york ee wadanka maraykanka iyadoo ay khudbadaha madaxduna isdabataxan yihiin walow ay badeen madaxda caalamka ee shirka ka qaybgalaya ay khudbadahoodii hor ujeediyeen madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya william ruto oo kulanka ka hadlaya ayaa ku dheeraaday xaaladda soomaaliya gaar ahaan kooxda al-shabaab howlgalka midooda afrika ee amsom xaaladda qaxootiga soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo dibculintooda iyo sidoo kale khilaafka ka taagan dalkaasi sudaanta koonfureed waxaana warbixintan new york ka soo dirtay caashe ibraahim aadan
kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa weli ka socda magaalada new york iyadoo khudbadaha madaxduna ay isdaba taxan yihiin walow ay badi madaxda caalamka ee shirkan ka qaybgalaysa ay khudbadahooda jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday xaaladda soomaaliya gaar ahaan kooxda al-shabaab howlgalka midooda afrika ee amisom xaaladda qaxootiga soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo dib u celintooda iyo sidoo kale khilaafka ka taagan dalka curdunka ah ee koonfur suudaan madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto waxa uu sheegay in shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay waddamada geeska afrika haraysay xiisadda ka taagan dalka soomaaliya dowladda kenyana ay gacan weyn ka geysatay in ay goob ammaan ah oo ay ku noolaadaan siisay qaxootiga ka soo cararay dalka soomaaliya isagoo sidoo kalena sheegay in kaalin fiican ay ka qaateen in la wiiqo kooxda al-shabaab ee soomaaliya
shan iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey gobolka waxa uu dareensanaa xaalka soomaaliya wakhtigaas oo dhan kenya waa ay garab istaagtay soomaaliya iyadoo qaxootiga ka imaanaya ay siisay hoyi waxa ay ka qayb gashay nabadgeliyeynta soomaaliya oo ay xoog u maalgashatay la dagaalanka al-shabaab iyo bahdooda garab istaagistani waxa ay caawisay daciifinta al-shabaab xorayn dhul aad u ballaaran iyo abuurista wadiiqada ay dowladda soomaaliya hayaankeeda dibudhiska ku gaarayso
dalka kenya waxaa muddo ka badan shan iyo labaatan sano ku jira qaxooti soomaaliyeed oo kor u dhaafaya saddex boqol oo kun kuwaasoo badidood ku jira xerada dhadhaab oo ah xero qaxooti tan ugu weyn caalamka ruuto waxa uu sheegay in dowladda soomaaliyeed ay danaynayso in ay la wareegto qaxootigeeda ka jooga kenya iyo guud ahaan caalamka waxa uu sidoo kale sheegay in kenya ay dhaqaale gaarayo toban milyan oo dollar ku bixisay sanadkan oo keliya qaxootiga soomaalida ah ee sida iskood ah ugu laabanaya dalkooda hooyo
dowladda soomaaliya ayaa aad u muujisay rabitaankeeda ku aadan aqbalaadda qaxootigeeda dib u soo noqonaya ee caalamka oo dhan ee maahan kenya oo keliya isla markiiba kenya waxa ay ballan qaaday toban milyan oo dollarka maraykanka ah sanadkan si ay u taageerta nabadgelyada habsamida iskaaga si sharaf lehna dib u celinta qaxootiga soomaaliya ee ka badan afar boqol oo kun ee kenya ku nool nasiib darro dadaalka gobolka iyo deriska soomaaliya mid la mid ah lagama helin bulshada caalamka intii ayna taageeri lahaayeen bahwadaagteenna oo ay ka mid yihiin midooda yurub sanadkan waxa ay dhimeen taageeradoodii dhaqaale ee amison labaatan boqolkiiba xilli xeeldheerayaasha dhanka amniga ay soo jeedinayaan in miisaaniyadda loo kordhiyo amison oo ku deeqday ciidamo dhulka ah si nabadda soomaaliya loo ilaaliyo guddiga qaramada midoobay ee golaha amnigu waa ay ku fashilmeen in ayna siiyaan miisaaniyad ku filan shaqada oo la odorisi karo iyo sidoo kale kaabayaasha ciidanka amison waxaan mar kale ka codsanaynaa xubnaha golaha ammaanka in ay arrintan dhab ahaan u wajahaan ayna la saf noqdaan xilka amison ee heerka khatarta ka taagan soomaaliya bad bari iyo cirba qodobka dib u celinta laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii bulshada caalamku waxa ay ballan qaaday shan milyan oo dollar oo hordhaca oo ku aadan dadaalada dib u dhiska iyo dib u celinta waa nasiib darro mudane madaxweyne in wax ka yar laba boqolkiiba lacagtaas laga dhabeeyey fashilkaas ku aadan garab istaagga soomaaliya waxa ay culays weyn ku tahay dariska soomaaliya waxa ayna khatar gelinaysaa dadaalka guud ee loogu jiro dib u dhiska dib u celinta qaxootiga iyo maaraynta arrimaha argagixisada iyo xagjiraynta saa'idka ah ee socoto marka ay soomaaliya u gudubto tillaabada tan xigta ee isbeddelka siyaasadda ee hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxa uu weli yahay hayaanka ugu wanaagsan tallaabooyinka ee dalka si kastaba ha ahaatee tallaabooyinka iyo dhaqangelinta wixii ka dambeeya labada kun iyo lix iyo tobanka waxa ay badi ku xirnaan doonaan sida loo maareeyo doorashadan soomaaliya waxa ay u baahan tahay taageerada iyo ballanqaadka bulshada caalamka oo buuxdo si ay u dhammaystirto nidaamka siyaasadeed ee ku-meel gaarka ah oo u diyaarinaya soomaaliya nabad iyo horumar madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto oo u muuqday in beesha caalamka uu ka doonayay in dareenkooda ay si weyn ugu soo jeediyaan soomaaliya maadaama ay dalkiisa dhibaato gaara ka haysato sii haynta qaxootiga soomaaliya maadaama uu dalka kenya u arko in sii joogista qaxootiga soomaaliya ay wiiqi karto amniga dalka kenya maadaama kenya ay qabto walaac la xiriira in qaxootiga dhadhaab ay ku soo dhuuman karaan xubno ka tirsan al-shabaab waxaana uu sheegay in maadaama ay soomaaliya hadda gelayso isbeddel siyaasadeed in lagu taageero si kastaba ha ahaatee madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto oo waraysi gaara siiyey laanta afka sawaaxiliga ee v o a ayaa waraysigiisa ku sheegay in dowladda kenya aanay dib uga laaban doonin go-aanka lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isagoo sheegay in ay tahay go-aan ka soo dhammaaday xagga dowladda kenya caashe ibraahim v o a xarunta qaramada midoobay magaalada new york
welina dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysaa magaalada washington markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
codkaasi macaan ee fanaanka xuseen shire cayaar jecel ayaa gebagabo u ah baahinteennii idaacadeed ee habeennimo waa anigoo axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo